madaxweynaha somalilan ayaa soo hadal qaaday in dowladda federaalka ee soomaaliya ay mar kasta cadaawad u hayso somalilan islamarkaana ay ka muuqato go'aannada ay ka qaataan buu yidhi ciddii xidhiidh sarreeya oo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed la samaysata somalilan sida uu sheegay madaxweyne biixi markhaatigeedana shalay baa ugu dambaysay oo waa maxay somalilan tiraba intaana waa saddex dowladood baa la soo qaaday inay ictiraafsiyaan ama hab baamuusa oo dowladnimo waxqabsigeeda awgeed ku ictiraafay tii ugu horraysa geri conakry way ahayd maalintii ay barscool madaxweyne iyo qaran bixisay west africa ku noosha isma gaado afrans bay ku hadashaa ayaa xamar cilaaqaadku bal cadaawad nin walaal kaa ixtiraamay inaad dagaal ku qaado walaalnimada kaa doonaya bal isu kay qabansiiya soomaaliya bal isu kay qabansiiya ku xamar jooga iyo kumeel kala joogada kii ku xigay wuxuu ahaa uhura kenyaata ee kenya isla barata kuwa madaxweyne ayuu inoo damcay oo inuu soo dhaway somaaliyada la ixtiraafo waxaa ugu qaaday cilaaqaadkii xamar jirta haddaba waa nin walaalkaa ixtiraamay oo ku soo dhoweeyey oo walaalkaa sharfay sharaf iyo ammaan buu inaga mudan yahay taasaa dhacda markhaataa ka wada hayda tii ku xigtay etoobiyaa soo qaaday su-aal aan ictiraafayna
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa carabka ku dhuftay dhibaatada dhallinyarada somalilan uu maandooriyuhu ku hayo isaga oo ku baaqay inay muhiim tahay in waalid iyo qaybaha bulshada ee kala duwan iyo hay-adaha kala duwan ee xukuumaddu ay wada jir ahaan uga hortagaan wax ka qabashada dhibaatada maandooriyaha iyo dhallinyarada somalilan waxaynu ubadan mukhaadaraadka oo noocyo walba ah waxaynu u baahannahay inaynu aad iyo aad arrintaa ugu dhow yeelanno oonu dalka kala dagaalanno waxaynagu socdaa waxaliyo wixii shayddaaniyad ahayd ood muddo dagaal lagu soo qaaday inay tahay nooc kastoo mukhaadara ah iyo dhaqan xumo ah oo dadkeenna weli la garab cararayo intii aynu dadaalnay waalid iyo caalim iyo nin talahayo talaqabeena iyo siyaasi iyo taajir aynu isugu taqno dhallinyaradeena mustaqbalka inaynu arrintaa ka dabargoyno oo aanay ina qabsanin dadaalka ayaynaan ka daalin hallahooda waaqodo khadar maxamed cakulle v o w hargeysa